إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan ramadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhure warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qodobada duhurnimada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey muuqaalka weerar shalay ka dhacay inta udhexaysa degmada balcad iyo magaalada muqdisho qoysas sheegay inay dhulboob kala kulmeen dowladda federaalk ayaa ku hanjabay in dagaal ay kala hortegi doonaan dadka dhacay dhulkooda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo diyaa u kala qaaday beelaha surre iyo garre kadib munaasabad ka dhacday degmada kurtunwaarey xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku gacan qaaday kadib kulan ay ku qabteen xarunta ay ku shiraan ee muqdisho dowladda ingiriiska ayaa hakisay dhaqaalaha ay ku bixin jirtay dagaalka caalamka tallaabadan oo qaybka astaamaha muujinaya dhaqaalaha burburka xooggan ee haysta dowladaha reer galbeedka dowladaha elitereya iyo masar ayaa waxay yeesheen kulan deg deg ah kadib booqashaduu aabiy axmed dhowaan ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya akhbaaraadka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door koroon dowladda maraykanka ayaa ciidamo dheeraada geysay xadka ay la wadaagto dalka mexico intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warka duhur ee warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo axadda taariikhda hijiriyada ku beegan tahay dhegaystayaal labada bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku haastaysan labada bisha maaj sannada laba kun shan iyo labaatanka markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey muuqaalka weerar shalay ka dhacay inta udhexaysa degmada balcad iyo magaalada muqdisho
أيها النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروا أرسل الفجر السماء
muuqbaahiyaha alkataayib al akhbaariya ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar ka min ah oo maalintii shalay oo sabtiya ee taariikhda hijiradan ay ku beegneed kowda ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena waafaqsaneed kowda bisha maaj sannadda laba kun shan iyo labaatanka kaasoo ka dhacay laamiga weyn ee isku xihan muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya weerarkan dhabagalka ayaa dhacay xilli dharaar cad ah waxayna saaran yihiin ciidamada dowladda federaalka mootola bulgaadley ah ciidamada al-shabaab oo xog sugan ka haystay socdaalka askarta dowladda federaalka ayaa u dhigay deban aysan filanaynin mar qura ayaa waxay ooda kaga qaadeen rasaas culus
قال يا جند البيارق كونوا برقا وصواعق قال يا جند البيارق كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام وارشقوهم بالسهام واقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم هو إن جاء إلي
ciidamadan oo tiradooda gaaraysa saddex askari ayaa mid ka mid ah waxa uu isku dayayaa inuu gacmaha kor u tago kaasoo sheegaya inuu isdhiibay laakiin mid ka mid ah dagaalyahanada mujaahidiinta ayaa rasaas ku shanaqaya isla goobta ayuuna ku dilayaa qaybaha dhexe ee muuqaalka waxaad ku arkaysaa khanaa'imka ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta kuwaas isugu jira mootada ay wateen ciidamada dowladda federaalk oo gacanta mujaahidiinta soo gashay iyo laba qori oo ak 47 ah قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا هو إن جاء إلي من يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا muuqaalkan ayaa waxaa fashil iyo dhabarjab ku noqday dowladda federaalk kadib laami halbowle ah oo isku xiran muqdisho iyo balcad ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab maalin cadday beegsanayaan oo ay ku ugaarsanayaan askarta dowladda federaalk taasi waxay meesha ka saaraysaa hadalka dowladda federaalk oo ahaa inay sugeen amniga oo la isku haleyn karo waddada isku xirta muqdisho iyo balcad qoysas sheegay inay dhul boob kala kulmeen dowladda federaalk ayaa ku hanjabay inay dagaal kala hortegi doonaan dadka dhacay dhulkooda faahfaahinta warkan waxaa inoo ambaqaadaya maxamed qaasim dadkan oo ku dhaqan deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho islamarkaana dhowaan laga burburiyey guryahooda ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba ogolaan doonin in la qaato dhulkooda waxa ay sheegeen inay dagaal kala hortegi doonaan ciidamada dowladda federaalka ee loo adeegsanayo dhulboobkan iyagoo sidoo kale dignin u diraya dadka boobaya dhulkooda soomaalidu waxay tidhaahdaa gurbaan laxadi goob lagu dheelaa la rabaa sida loo soo degi lahaa ayaa la rabaa ninka soo degi lahaa la rabaa ninkii iibsahaayow lacagtaada waxaa gelisa ogow waxaa gelisa ogow dabaa ku shubtay dab mana noola soo degi karo mana la dhex imaan karo annaga cidan oo oo cabahayno kale ma jirto ninkii noo yimaado dhulkaayna haddaan dhisahaynaa ninkii noo yimaadona waa ku jihaadaynaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dhul boobna yeeli mayno aniga dawladda shaarkeeda nagula boobi maayo ayaantan waxaa caado noqotay inaad dhar dawla la soo gashado ka tarbiya la soo qaato meesha la jibiyo oo laga tago wallaahi oo bilaahi mid dhicaysa ma aha mid dhici kartana ma aha waxaan rabnaa dibad ha jiro dalse ha joogee shakhsi ganacsado ah ama shakhsi deegaan rabo dhulkaas yuu ku kahdoomin yousan ku sirmin ma heli doono ma oggolaan doonno qabri aan ka xignaa waxaa u degaynaa dadka oo beenta loo sheegaayo hoteellada jiifa ama dibadda jiro oo dhulka laga gadaayo inay ka digtoonaadaan ee dhulkaas ay ku- ay ku kismoon aniga dhaafi mayno dhulka ama korkiisa ku noolahaynaa ama dab- ama dhulkii ama- ama hoostiisa ku noolahaynaa marna dhaafi mayno haddaba qoftii ku soo kadsoomaysa qorayaa yaal meeshan haddaad dhimasho rabto inta imaaw halkan dhimashaa taalla xoolahaaga ha iska gelinin carra la qaadayaa dhul la qaadaa meeshan ma yaa lacag lagu raadsho waxaa maalin maalinta ka dambeysa magaalada muqdisho laga soo tiibinayaa dhibaatooyin kala duwan oo ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka banaadir iyadoo aysan jirin cid ka celinaysa ciidamadan dhibaatada kula kacaya dadka marasta ah ee degan magaalada muqdisho
wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo diya u kala qaaday beelaha sure iyo garee kadib munaasabad ka dhacday degmada kurtunwaarey warbixinta warkan waxaa inoo akhrinaya cabdulfataax faarax diiriye waxaa shabeellaha hoose diyo loogu kala qaaday beelaha sure iyo gare kadib munaasabad ka dhacday degmada konturwaarey diyadan oo loo kala qaaday labadan beelood oo walaalaha ah ayaa waxay beesha sure lagu wareejiyey diyada aamuun cabdulaahi maxamed oo ay dileen beesha gare waxayna qaateen beesha sure diya ahaan toddobiyo labaatan kun waxayna cafiyeen saddex kun waxaana lagu yeeshay beesha gare afar iyo labaatan kun wayna ku wareejiyeen walaalahooda beesha sure afar iyo labaatankii kun si ay iyaguna u gaarsiiyaan cidda mudna diyadaasi waxaa madasha lagu wareejinayay diyada ka hadlay odayaasha iyo weliyodamka labada beelood anigoo ah magacayna nabadoon cusmaan yuusuf xasan waxaan meeshaan ku wareejinaynaa xuquuqna lagu lahay dil eh, gabar walaasheenna ah ku dhamatay gacanteenna ku baxday xuquuqdaasoo konton halaad geel ahna loo cafiyey sh- af- shan halaad waxaan maanta u wareejinaynaa afartan iyo shan neef oo geel ah marka la qiimeeyey lacagtii ay noqotay labaatan iyo afar kun oo doolar walaalaheenna eh, reer surro maanta aan ku wareejinayno aan u fadhino insha allahu xooxi- xoq aynogu lahaayey walaasheen aynogu lahayd waa wareejinay insha allahu ugaaskaan ku wareejin doonaa
insha allahu tacaala ilaahay fadligiisii waxaa ilaahay nu waafajiyey konton halood diyo ay oo shan neef nu dhaafo walaalaha hore inu dhaafeen afartan iyo shan neef fadliga ilaahay in unmaan unka keegnay awoodaan ha aheena walaayada degmada gobolka hortees unku wareejinaa insha allahu tacaala marxuumadan waxaan leenahay ilaahay u naarayso annagana waxa waaye bacdigeed almanu fidneeyo shareecada islaamkana hooska la harsalay ii waaye wax badana salmare oo dadka iyo bini aadanka bisada uska liididaay maantana ilaahay baa hadde maalintaas maalin baa ahayd maalinta waa maalin sharaf badan bini aadanka xaquuqdiisii ilaahaysii kitaab isku tilmaam loo bixiya leeyahay xurmadi sidii ilaahay sharaf u yeelay un maan u dultaaganay wax badana saarana anigoo ciyaalnay hataa ama dadweyne la dhexshiray ligi burburkii Een, haddii ilaha la ridaay shan halaadwo haddii daqar la dhawaay daqar mawdiix usnoqday shan halaadwo waa maqlishina kitaaba waa laakiin tanfiid ma lahayn hadda maana kitaabkii tanfiidkii ayaa barbar socda xaquuqdii shaqsigii lahaay haddii ay dhimasho tahay in diyadii la bixiyaay haddii qisaasi tahayna waxa waaye eh, ninkii qisaas mudane qisaaskiisii sidii kitaabka ilaahay ugu taalay in luu fuliyay mahad ilaahay waaye ilaahayna hana waariyo
waxaan u fadhinay qalqaadashadii diyadii gabadhii amuun cabdulaahi maxamed oon awowgeed ahaa heshiis ayaan hadda ka hor meeshaan ku wada gaarnay annagoo ah beesha surre iyo beesha gar- garre heshiiskaasoo ahaa konton halaad oo u dhigantay labaatan iyo toddoba kun oo dollar saddex kun oo ka mida waan u dhaafnay labaatan iyo afartii kun oo aan ku heshiinay maanta ayay nagu wareejiyeen walaayada islaamka ee kurtunwaariya horteeda ayay nagula wareejiyeen lacagtaasna waa ka qaadanay waana ka haysanaa anigoo ah wakiilka xaqlayaasha xoolahaas waa ka qaadanay ilaahay baa ku mahadsan walaayada ayaa ku mahadsan sidaas ayaan meeshaan ka caddaynayna xoolahaas aan maanta wixii ka dambeeya in gabadhaas xaqeedii ay nagu wareejiyeen beesha garre haddana waxaan ku wareeji doonaa suldaankayga shariif cali yuusuf suldaan kusoo dhowow waxaan meeshaan aan ka caddaynayaa in walaalaheen gare gabadhii gacantooda ku baxday marxuumadda diyadii kontonka halaad aheyd ay nagu soo wareejiyeen shanna aan u cafinay insha allahu kitaabka ilaahay ayaana ku qaadannay ilaahay baa mahaddaas iska leh waana aqbalnay waana iscafinnay ilaahay idankiis aad iyo aadaanan bahalkii maxaa ugu faraxsannahay kitaabkaas alle oo xaqayagii nala ku siiyey aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa walaayada islaamka si kastaba diyadan ay qaateen beesha sure ayaa ahayd diyada rabbi naxariisiyo jannaha ka waraabiya aamuun cabdulaahi maxamed oo lagu dilay beerteeda oo ku taalay degmada afgooye ayna dileen beesha gare gaar ahaan jufada kaaleeshe waxayna beeshu bixisay diyadaasi iyagoona halkaasi isku marxabeeyey xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku gacan qaaday kadib kulan ay ku qabteen xarunta ay ku shiraan ee muqdisho faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo akhrinaya cali aadan xasan kulan buuq iyo sawaxan kusoo dhammaaday ayay shalay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalka iyadoo xildhibaanada qaarna ay isku gacan qaadeen gudoomiyaha baarlamanka adam mudoobe oo shir gudoominayay kulanka ayaa ku celceliyey in la aamuso xildhibaanadan ay fadhiistaan balse cid dhig jalaq uma siinin
xildhibaanada fadhiista fadhiista fadhiista fadhiista war hadda hala fadhiista horta xildhibaanad lagu magacaabo cadar oo ka hadashay kulanka baarlamanka ayaa weerar afka ah ku qaatay adam mudoobe oo shir gudoominayay kulanka iyadoona sheegtay inuu baarlamanka dhulka la galay baarlamaankaad dhulka la gashay sheekh aadan waaye ilaahay ka baq bil saanaad lagu jiraa bal maanta ka bilow bal inaad baarlamaanka tunsisid oo ilaahay aad ka baqdid nagana annaga jubbaland baan nahay soddon iyo shanta xildhibaan oo jubbaland warqad baa naga taalo qofka afraayo warqadda ku qoran aniga waa liistiga anaaba lii soo sheegaba qof aana hebel dhihi karin anaa waxaan dhay waa baxayaa marka ana beerka dad ku jira aaya waxaa laygu dhahay qofka afraadaala tahayba qoran waayo maxaa liiga celin waaya ummaddana way socotaaye yar baa shalay dahad la celiyo oo xildhibaanada markii la celinaya waxaa lagu dhahay yaa tahay qabiilkee tahay maree hebelaatee hebel maad ilmaayeeritiin soomaali ma ninety one kii u noqotay haddaad ganaaxaada la imaan lahayd iyo haddaad aabtileedba adee ku taalaa baarlamaanka dhulkaad la gashee baarlamaanka soo celi ma aha markii ugu horreysay oo xildhibaanada dowladda federaalka ay iskugu gacan qaadaan xarunta baarlamanka iyagoo marar badan weerar afka ah hawada isku mariyey dowladda ingiriiska ayaa hakisay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay dalalka caalamka tallaabadan oo qeybka astaamaha muujinaya dhaqaale burburka xoogan ee haysta dowladaha reer galbeedka waa kan farxaana cali cabdulaahi oo warkan la diyaaraa
warbixin ay baahisay warbaahinta ingiriiska qaybteeda afrika la hadasha ee b b c africa i ayaa lagu sheegay in dowladda ingiriiska ay joojinayso guud ahaan dhaqaalihii iyo taakuladii ay siin jirtay dalalka caalamka oo ay ka mid tahay waddamada dhaca qaaradda afrika ilaa sagaal dal oo ku yaalla qaaradda afrika ayaa weynaya taakuladii dhaqaale ee ay bixin jirtay dowladda ingiriiska waxaana ka mid ah dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho taasoo jiritaankeedu ku xihan yahay dhaqaalaha ay ka hesho dowladaha caalamka sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ayay dowladda ingiriiska waxay siisay dowladda federaalka sidoo kalena ku qarash garaysay duulaanka soomaaliya lacag dhan boqol labaatan iyo afar milyan oo dollar go'aanka hadda lagu jarayo taageerada dhaqaale ee u k siinaysay dalalka caalamka ayaana shakila'aan ka dhigan saamayn hor leh oo la soo diristay duulaanka soomaaliya wuxuu go'aankan sidoo kale saamayn doonaa dalal ay ka mid tahay etoobiya taasoo kaalin adag ka qaadanaysa duulaanka shisheeyaha ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya horey dowladda maraykanka ayaa muddo sagaashan cisho ah waxay u hakisay dhammaan taageeradii dhaqaale ee ay ku bixin jirtay dalalka caalamka marka laga reebo masar iyo yahuudda waxaana go'aankan uu saameeyey dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ka wada soomaaliya dowladaha elitereya iyo masar ayaa yeeshay kulan deg deg ah kadib booqashadii waabe axmed dhowaan ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa cabdalle mukhtaar wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka masar ninka lagu magacaabo beder cabdilcaadi ayaa gaaray magaalada asmarah ee caasimadda dalka eritrea halkaas uu kulamo kula yeeshay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dalkaas asiyaas afweerki yemeni gebri meskel oo ah wasiirka macluumaadka ee dalka eritrea ayaa tilmaamay in kulanka ay yeesheen wafdiga ka socda dalka masar iyo madaxweynaha dalkaas asiyaas afweerki uu qayb ka yahay wadatashyada caalamiga ah ee dhex mara dalalka danwadaagga ah arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen waxaa ka mid ah xiisadaha ka taagan mandiqada geeska afrika iyo badda cas laakiin lama sheegin waxa ay iska yidhaahdeen qodobadan iyo qaabka labada dal ay isaga kaashan karaan ama go-aan mid ah uga yeelan karaan xaaladda gobolka wakaaladda wararka ee eritrea oo soo xiganaysa wasiirka macluumaadka ee dalkaas ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda masar iyo madaxweynaha eritrea ay si gaar ah uga wada hadleen xaaladda amni ee gobolka iyo sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa mandiqadda waxa ay sidoo kale isla soo hadal qaadeen labada dhinac xaaladda waddanka suudaan iyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dalkaas ka taagan iyadoo wakaaladda wararka ee eritrea ay sidoo kale sheegtay in kulanka looga hadlay dowlad dhiska soomaaliya sida warka loo dhigay booqashada wasiirka arrimaha dibadda masar uu ku tagay dalka eritrea ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan magaalada muqdisho uu soo gaaray ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaana muuqata in masar iyo eritrea aysan ku qanacsanayn isku soo dhowaanshaha xasan sheekh maxmuud iyo abiy axmed maadaama ay horay u yeesheen kulan saddex geesood ah oo ka dhan ahaa etoobiya warkan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah elfurqaan markaana warka dibadda dowladda maraykanka ayaa ciidamo dheeraad ah geysay xadka ay la wadaagto dalka mexico militariga maraykanka ayaa ku dhawaaqay in ilaa iyo saddex kun oo askari oo dheeraad ah geen doonaan xadka mexico taasoo qayb ka ah dadaalada uu madaxweynaha maraykanka donald trump ku joojinayo qulqulka waxaa ugu yeeray soo galootiga sharci darada ah bentagonka maraykanka ayaa sheegay kumanaan askari oo dheeraad ah la geeyo xadka ay kor u qaadi doonaan awoodaha lagu joojinayo socdaalka sharci darada ah ee xadka koofureed iyagoona intaa ku daray in ciidamada cusub ay ka dhigi doonaan tirada askarta la geynayo xadka mexico ilaa iyo sagaal kun oo askari maamulka trump ayaa bilaabay waxay tilmaameen dadaal weyn oo ay kula dagaalamayaan soo galootiga sharci darada ah iyagoona kula kacaya xadgudubyo ay ka mid tahay xarig iyo musaafuriin halka dadka qaarna lasii marsiyo saldhigga ciidamada badda ee maraykanka ee guantanamo bay ee ku yaala dalka kuuba xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa soo bandhigtay qorshe soddon kun oo soo galooti ah loogu taxaabayo xabsiga sumcad darada ku caanbaxay ee guantanamo bay ciidamada maraykanka oo fulinaya qorshahaas ayaa toban qof u wareejiyay xabsiga toddobaadkii lasoo dhaafay halka qaar kalena la musaafuriyey warkii dhegeystayaal duhurnimadan idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa egaayinta